wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyo muqdisho islamarkaana aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijka kulanka toddobaadka hadduu alla idmo toddobaadkan waxaa marti inoogu ah oo kusoo nastuudiya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusmaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyadoo barnaamijka inta uu socdana uu kusmaha madaxweynaha dalka fursad idiin siin doono inaad su-aalo soo weydiisaan ama aada usoo gudbisaan talooyin mawduuca barnaamijka aynu ku gudmari doono hadduu alla idmo ama uu ku saabsanaan doono waxa uu noqonayaa howlaha xilligan horyaala baarlamaanka soomaaliya iyo sida baarlamaanku uu u wajahayo iyadoo la eegayo marxalada siyaasadeed oo dalku uu marayo iyo kaalinta baarlamaanka uga aadan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan fursad idiin siin doonaa hadduu alla idma dhegeystayaal daawadayaal inaad barnaamijka nagala qayb gashaan oo aragti iyo su-aal aada soo gudbisaan marka hore mudane madaxweyne kusoo dhawow barnaamijka kulanka toddobaadka s n t v iyo radio muqdisho waxaan jeclaan lahaa ama bal ugu horeyn dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya ama kaa dhegeysanaya radio muqdisho aada ugu gudmato maxaa baarlamanka xilligan horyaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آه مدنيال مواطنين الصوماليين ملك السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت وين بيئتها معناتها إن فرصة aada igu igu marti qaadeen aan la wada hadno waxna iga weydiiyaan ilana xisaabtamaan barlamaan ahaan noola xisaabtamaan wixii xil ah ay noo dhiibteen iyo waxa ay dhaliilayaan iyo wixii ay tabanayaanba inayna weydiiyaan ama wixii annakana aan wargelino wax alla wixii oo inoo hirgelay iyo waxyaabaha noo hirgelin iyo meesha loo socda iyo siyaasadda maareynteeda hadda nagu soo foodle oo lagu go-aamin doono masiirka go-aamo masiir ummadeed leh oo aada iyo aada muhiim u ah hor iyo horaan waxaan rabaa inaan uhambalyeeyo wasaaradda warfaafinta iyo warfaafin ihanuun dadweynaha sida wacan marata maalimo maalimo maalin ka dambeysa ay fursad ay marata horumar ay u sameyneen ay ka mid tahay stuudiyahan cusub oo maanta aan la kulannay iyo siyaabaha wacan oo ay u tabiyaan wararka baarlamaanka marka markii loo baahdo toos markii kalena ay barnaamijyo gaar ah ay kusii gudbiyaan taa waa horumar waa u hambalyeynayaa socdaalka socdaalka horumarka ay mar walba ku tallaabsanayaan waa arrin muhiim ah sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa aan u mahad celinayaa dhammaan wariyayaasha wariyayaasha oo sida joogtada ah uga warbixiyo baarlamaanka oo mar walba goobjoognala ah taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa shacbiga inay la socdaan waxyaabaha golaha shacbiga uu ku mashquulsan yahay haddii inta aan kusoo gudbo waxa aan rabaa inaan u tacsiiyo dhammaan intii dhimatay alla naxariis allaha siiyo annakana gadaashooda ilaahay nama fidnayo waajibkayga aan ka hoos marayaa haddii aanan si kooban haddaad fursad ii siisaan inaan si kooban ugu ugu ula hadlo ummadda laba kun iyo labayo tobankii ergooyinkii shacbiga ka wakiilka ahaa waxay noo xilqaameen inaan dhismo baarlamaan dimuqraati ah oo dowlad casri ah ay ku shaqayn karta ayaan loo xilsaaray oo xilalkii oo caadiga ahaa ee sharci dejinta ka sokow iyo la xisaabtanka xukuumadda taasi waa shaqooyinka caadiga oo baarlamaanada ay qabtaan waxaa kaloo loo xilsaaray labo xil oo dheeraad ah oo baarlamaankan sagaalaad ee soomaaliya ay yeelatay keliya loo loo xilsaaray kuwaasoo kale ah in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka soomaaliyeed oo marta hadba si oo ballaaran ama si wacan in loo habeeyo geedi socodkaas dib ugeys lagu sameynayo shacbiga rabitaankiisana lagu qabto lasoo lasoo xog wareysto oo xogtooda lasoo ururiyo kabacdina loo dastuureeyo iyo in dalkan aan gaadhsiino doorashooyin oo shacbiga uu soo dooranayo mas-uuliyiintii hogaamin lahayd ama maamulka iyo maareynta siyaasadda dalka lagu hagayo inay maaragtaa ay doorashadaas la gaadhsiiyo haddaba labada arrimood ka sokow tii hore naloo xisaaray dhisida baarlamaanka ahaa mahad allaa leh yani saddex markiiba waxaanu sameynay istraatiijiye afar sannadood aan damacsannahay wixii aanu doonayno inaanu gaarno ama aan sameyno saddex qeybood ayaa ay u samaysnayd oo istraatiijiyadaas afarta sannadood ah qeybta weyn waxa weeyaan sharci dejinta iyo maamulkeeda iyo shuruucda sida loo dejinayo maamulka iyo habraac iyo nidaamka oo dhaqan dimuqraadiyeedka oo shuruucda loo dejinayo iyo xukuumaddiisa loola xisaabtamayo taasi waa sharci dejinta dhinacna waxaa weeyaan la xidhiidida dadweynaha dhinaca kale oo aada iyo aada lafdhabar u ah waxaa weeyaan xagga maamulka oo maamulka oo baarlamaanka latirkiisa iyo shaqaalihiisa iyo howlwadeenadiisa in maaragta tayadooda iyo howlqabadkooda la tuso waayo xildhibaanadu waa siyaasiyiin dadka laakiin lafdhabarka ah oo baarlamaanka gacanta ku haya waa shaqaalaha iyo iyo howlwadeenada maamulka maamulka u xilsaaran alxamdulilah saddexdaa qaybood oo istaraatiijiyada ku taallay boqolkii toddobaatan waa inoo fuleen waa inoo hirgeleen berito barlamaanka tobnaad markuu yimaado wuxuu naga dhexlayaa barlamaan si dimuqraadi ah u shaqeeyey oo xusuus dhowrkiisii uu u dhan yahay maalin walba wixii lagu hadlay iyadoo qoranay iyadoo iyo maqal iyo maqal iyo muuqaal iyo iyo qoraalba leh ayuu helayaa waana ujeedada ugu weyn waxay ahayd in la soo celiyo dhaqankii dimuqraadiyadeed ee baarlamaaniga ahaa in markaa usan marin habaabin ayaa ay ahayd arinta xigta waxaa weeyaan kii oo labadii xil oo gaar ahaana loogu xisaaray midna uu yahay dib u eegista dastuurka midna uu yahay sidee doorasha loo gaara tan dastuurka dib u eegistiisii saad ka warqabtaa ilaa toban cutub ayaa dib u eegis lagu sameeyey laakiin weli shacbigii lama wareysan iyo bulshooyinkii rayidka ahaa waxaana taa baarlamaanka federaalka waa la hordhigay weli lama geynin baarlamaanada gobolada iyo bulshooyinka iyo maamulada gobolka goboleed iyo iyo bulshooyinka rayidka weli lama geynin taana waxaa u sabab ah in aan sugayno afarta cutub ee harsan oo siyaasiyan aada u culus in ay soo dhammeeyaan guddiga guddiga baarlamaanka noogu xisaaran dib u eegista iyo guddiga madax bannaan taasi ayaan sugaynaa oo ayadan aan filayo shan iyo tobanka bisha may inay soo dhammaystiraan ka bacdina markaa bulshada loo bandhigo maamulada goboleedka loo bandhigo baarlamaanada goboleed la geeyo bulshooyinka rayidkana lagala tashado intii la wada geedi socodkaasi la dhammaystiro waa waa waa waa wadnaa haddii muddada oo xilhayntayna aan ku dhammaystiri weynana in aan meel gaadhsino si aan ugu wareejino xilkaasi baarlamaanka tobnaad ay soo socda arrinta kale xigta oo ahayd doorashooyinka oo naloo xilsaartay iyadana waxa ay noo mareysaa waxaa horey saad ka warqabtaan bishii julaay ama luulyo bishii toddobaad ee sanadkiin aan soo dhaafnay xukuumad iyo baarlamaan iyo siyaasiyiin iyo kullii intaan aada isula falanqaynay duruufaha aan u qadarinay waxaa la go-aamiyey in aysan suurtagal ahayn sida dastuur uu codsanayo in doorasho toosa shacbiga qofkiiba hal cod ah inuu sameeyo suurtagal ahayn hase yeeshee maadaama xilhayntii ay dhammaanayso afar sano ka bacdi waxaa lagama maarmaan noqotay in la raadiyo tab oo marata tii hore tii hore oo oday dhaqameedka keliya uu soo magacaabayo mid ka duwan in la sameeyo ama waxyaabaha loo yaqaano doorasho dadban haddii midii tooska aan la helayn in la sameeyo doorasho dadban arrimahaasoo laisla meel dhigay in maarata ay noqoto doorasho dadban hase yeeshee weli tafaasiishii habkii nidaamkii iyo hay-adihii iyo dhammaan wixii wadi lahaa waxaanu ka sugaynaa in ra-iisul wasaaraha uu soo gudbiyo sida ugu dhaqsaha badan si loo sharciyeeyo haddii alla ku roon yahay taana waxaan rajaynaynaa in markii oo baarlamaanka doodiisa u galo in markaa lasoo arrinta aan rabo inaan shacbiga u jeediyo oo toos uga codsado waxay tahay waxaanu ballan qaadaynaa yani aysan jirin walwal iyo shaki iyo iyo magaciisi yuusan qabin shacbiga doorashadaasi waa la sameynaa mida dadban waa tallaabo hore loo qaadayo waa qodob baarlamaanka soomaaliyeed ee maanta jooga golahan shacbiga waa codkii shacbiga sidaa aan dooranay ama anaka magac aan la baxnay markii naloo xilqaanin waxayd waa codkii shacbiga ma ansixin doono wax ka duwan kalinta sharciga kalinta sharciga ayaan rabnaa in shacbiga soomaaliyeed uu nagu taageero uu naga fisho
adood mahadsan gudoomiye waxaan jeclahay hordhici baad qaadatay laakiin si dadka soomaaliyeed dalka gudihiisa jooga midowdiisa aan fursad u siino in aada isku daydo inaad jawaabaha koobto si dadka aan u wada gaarsiino hadalka su-aalo badanna dadku ay uga bogtaan ay baxay u qabaan waxaan jeclaa inaan ku weydiiyey ugu horeyn waxaa socda wadatashi ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa waxaa jira dhowaan warmurtiyeed ka soo baxay madasha wadatashiga qaran oo aad adigu xubin ka tahay ama aada ka mid tahay warmurtiyeedka dad badan waxa ay siyaasiyiin oo qaarkood xildhibaano ku jiraan ay soo jeediyeen in aada gaarteen xal siyaasadeed laakiin aanay dastuurka waafaqsanayn qodobada qaar ee warmurtiyeedka ku jira waxaad ku celisay in sharciga wax aan wax u dhimayn idan qaadin sidee aada u waafajinaysaan barmurtiyeedkii soo baxay dastuurka
ormurtiyeedka la gaaray waa go-aan siyaasadeed laakiin u baahan tafaasiil sharciyeed inuu yeesho waa arinta aanu ka sugayno ra-iisul wasaaraha inuu bisha lix iyo labaatankeeda su isaga ballanqaadi keeno shan iyo tobankii bay ahayd marka waxaa xoogaha howlihii kala dhimanaa lix iyo labaatanka in la gaarsiiyu ogolaaday ayuu naga codsaday aanu ogolaanay waa dhab sidaas aan kuu sheegay dastuurkeena wuxuu leeyahay doorashooyinku waa inay noqdaan toos oo shacbiga qofkiiba hal cod ah qarsoodi ah oo caadil ah inuu samaysan karo oo cabsi ka madax banaan duruufihii hadda jiri baan suurto gelinay marka saas daraaddeeda waxaa la rabaa in waxaa laisku raacay in mid doorasho dadban la sameeyo oo magaciisii dad kooban laga soo xulaayo kursi walba marka in dadkii oo raba inay u tartamaan u tartamaan doorashadaa dadban marka dastuurka kuma jirto waxaa loo baahan yahay in ra-iisul wasaaraha doorashada dadban sida uu ku fulin karo xukuumaddiisa ay ku fulin karto inuu noo keeno kabacdin aanu eegno la sharciyeeyo doorasho dadban oo la samaynayo keliya laba kun iyo lix iyo toban ka bacdina markaa doosii socdo wixii dastuurka una faraya ahayd ee doorasho toos ah in la sameeyo laakiin hadda waxa weya waxay u baahan tahay yani in dastuurka wax laga bedelo ama sharci kale gaara loo sameey taasoo ah gorgortan iyo heshiis aan wada geli geli doono annaka iyo xukuumadda waaya waakashiyadu shalay ma bilaaban waqti ayay soo socdeen marka laga soo bilaabo sanadkii hore markii labada gole ay wadajir ugu dhawaaqeen inaana doorasho qafiicooda dhici karin dadka qaar waxa ay shaki gelinayaan wadatashiyadan faraha badan ee mar muqdisho lagu qabanayo mar kismaayo lagu qabanayo inay tahay mid madaxda hadda talada haysaa ay waktiga ku dheeraysanayaan si ugu dambeyn ay u helaan muddo kororsi inay sii joogaan xilka marka taa iyada ah dadka shakiga gelinaya maxaad ka leedahay
dastuurku wuu cad yahay madashu waxay ku egtahay afar sano dheeraysi wax la yidhaahdana meesha kuma jiro waxaa weyaan hadda sidii maaragta duruufaha yani nidaamkii loo baahnaa oo dastuuriga ah haddii nabadi ay jirto ma dhacdeen wadatashigaasoo badan waxa weya dastuurna waa yaalaa oo amarna siinayo waxaana jirta duruufo aan lagu fulin karin marka taas waa wadatashiga wax badiyey oo arintaa waa laakiin waa dheeraysi lama yidhaahdo waktiga la qabanayo waa in waxay ku xiran tahay hadba sidii marka howlaha loo baahanya loo diyaarin kara ay xukuumadda kusoo diyaargaroobi karta laakiin mid aan kuu sheego waktigii hadduu dhammaado masalan labaatanka agoosto ayuu ku egyahay baarlamaanka madasha loo qabtay tobanka sebtembar ayuu ku egyahay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaantood in marka iyagana ay noqdaan marka micnaheeda ma aha haddii labaatanka la gaaro baarlamaan la-aan madaxweyne la-aan xukuumad la-aan baa la ahaanaya iyo qaanuun la-aan iyo dastuur la-aan ma jirto way sii wadayaan xilkaasi ilaa iyo inta laga soo saaro natiijada doorashooyinka cusub iyo baarlamaankii cusba ee dhisi lahaa dowladda dowladda cusub marka taa dheeraysi ma aha waxaa la raadinaya waxaa weyaan xal oo looga gudbo hal mar ah isticmaalkiisa hal mar la adeegsanayo laba kun iyo lix iyo tobanka looga gudbo marka oo loo jadiidiyo xilhaynta oo hay-adaha dowladda waxyaabaha madasha ka soo baxay oo mudadkeeda ku xusnaa waxaa kamid ahaa sameynta aqalka sare oo horey la isugu dayey labada kun laba iyo tobankii madasha sagaalada hadda jirta markii la sameynaya laakiin aan lagu guuleysan ma is leedahay muddadan waa lagu dhisi karaa aqalka sare sideese kulatahan loo wajihi karaa waa wax walba haddii maaragta niyad sami loo aado wax aan la samayn karin ma jirto laakiin mar walbana inaan fiirino waayo wanaagga guud iyo danta danta danta marata dowladda soomaaliya dowladnimada soomaaliya soo ku dhismaysa iyo waxyaabaha aan qaban karno noo suurtageli karin waxaan noo suurtagelaya dastuurkii uuna farayaa in aqal labaad uu jiro aqal oo ay wakiilada ay fadhiistaan wakiilada dowlad goboleedyada inay meesha soo fadhiistaan taasna iyadana waxaa weeyaan arrin u baahan in la dhiraan celiyo sideebaha sharciyan loogu samayn karaa sharciyan u noqon karaa magaciisa dadka gobolada hadda jira inay noqdaan wakiiladii fadhiisan lahaa aqalka sare marka taa waa arrimo oo soo ifbaxi doona markii uu ra-iisul wasaaraha noo keeno barnaamijkiisa iyo qorshaha uu rabo isiyaabaha uu fulinayo marka way furan tahay dooda haddii a laku roon yahay waana arrin ay shacbiga kala socon doonaan howlaha dhawaan la horkeeni doono golaha shacbiga waxaa hadda dabcan labada ogyahay baarlamaanka waxaa u haray hal kalfadhi oo kalfadhiga ugu dambeeya ah waxaa yaala howlo badan oo ay ugu muhiimsan tahay dib u eegis dastuurkii ansixintiisa waxaana u baahan yahay aqlibeed xoogan marka loo eego sida shuruucda kale ay ku meel maraan inta badan waxaan maqalnaa in guddoonku uu xildhibaanada digniino u jiidiyo haddana weli aysan muuqanin soo xaadirid si loo helo tirada loo baahan yahay in baarlamanku uu kala fadhigan ku dhaqaaqo ma muuqataa habacsanaan inay ku keeni karto ama ay noqon karto caqabad baarlamanka soo wajahda mar haddii guddoonkiina aysan jirin wax digniin dhaafsiisan oo xildhibaanadaad u jeedinaysaan ama tallaabo laga qaadayo si xildhibaanku uu qasbanaado in uu dambeyn uu fadhiyada soo xaadiro
nasiib daro waxaa dastuurka ku jira qodob oo guddoonka uusan mari karin qodobkaasoo dhahaya xildhibaanka hadduu maqnaado laba kal fadhi keliya ayaa oo kursigiisi lumin karaa marka kaa qodobkaasi ma aqaan cid soo gelisa waa caalamkao dhan ma qabo wax noocaasa yacni xildhibaanka sanad buu iska maqnaan karaaye markay laba beri ka dhiman tahay hadduu yimaado lama kursigiisi ma lumin karo yacni xilka xilgabid bay noqonaysaa dadkii uu matalayay ayuu ayuu maarata ka gaabshay oo ka gabay xilkii loo saaray hase yeeshee guddiga joogtada ayaan weydiisanay oo dhowaan ka soo saari doona go-aan xildhibaanada in tallaabo cad oo aan marata leexleexad lahayn laga qaadi karo xildhibaankii imada ama la bedbeli karaba in marata ay keenaan xal u helaan ayaa ayaan weydiisanay marka kalfadhiga kani waa masiir soomaaliyeed baa laga hadlayaa xildhibaan alle xildhibaankii aan xilkaasi gudashadiisii gabayo ama ama kaga gabanaya yani kalfadhigan loo loo aabayeeli maayo waxaa la qaadanaya go-aan dan u ah dalka soomaaliyeed go-aan dan u ah jiritaanka baarlamaanka go-aan dan u ah in masiirkan soomaaliyeed oo laga hadlayo maanta inuu meel maro ayaa ayaa la qaadan doonaa marka taa waa arrin oo meesha jirto w
dabcan waxaa ku celcelisay dastuurkanu idin farayaa marka ay noqoto dib ueegisa dastuurka in dadka soomaaliyeed fursad loo siiyo laga qeybgeliyo tala ay ku yeeshaan waxaa jiray isafgarad aada la gaarteen baarlamaanada dowlad goboleedyada qaarkood hadda dhismay iyo kuwa samaysmi doona qorshaad udiiseen oo ku saabsan dib u eegista dastuurka inay tala ku yeeshaan si dastuurka u noqdo mid soomaali ay u wada dhan tahay maxay noqonaysaa kaalinta somalilan uga banaan oo kale in dastuurkaas ay talo ku yeelato ama uga dhaqaado
dastuuriyan iyo sharci ahaan iyo qaanuun ahaan iyo dhaqan ahaanba ma reebana muwaadin kastoo soomaaliyeed inuu markaa talo ka geysan karo ra'yigiisa dhiiban karo lana diiwaangelinayo waa way furan tahay marka somaliland ma aha dal shisheeye waxaa weye waxay ka mid tahay soomaaliya way u furan tahay inay ka qayb galaan hase yeeshee maadaama xoogaa xeendaab siyaasadeed oo maskaxeed oo virtual ay yidhaahdaan iska jiro xuduud oo virtual oo aan marka aan la arkayn ay meesha jiraan barlamaankana waan u jeediyey waana iga ogolaadeen madaxdana waan u sheegay kale daaliyaasheeda oo ila shaqeeya madaxweyne prime minister kulligood waan u sheegay in dastuurka kani si kastoo dib ueegis loogu sameeyo si kastoo aan u ansixino si kastoo loo dhammaystiro in uusan ka bixin kumeelgaarka ilaa iyo inta muwaadiniinta somalilan degta ay eray ku yeeshaan oo ay marata ra'yigooda ka dhiibtaan oo wixii ay ka qabaan ayagana tixgelintooda laga siiyo waa waa magaciisa waa laga maarma waan laga ogolaaday marka arrin yar taariikhi aan kuu sheego kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lix iyo lixdankii inta aan labada gobol waqooyi iyo koonfur laysku darin oo lagu jiray samayntii dastuurka boqol kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii somaliland iyadoo weli aan xubinka ahayn waxa ay marta xeer xusaabka markaas jiray ee nidaamka lagu wada geedi socodka wuxuu u ogolaanay inay wax ka bedelaan waana ka bedeleen ani waxaan xusuusnay laba qodob oo ka mid ah qodobkii dastuurkii lixdankii in magaciisa madaxda somaliland oo weli aan kusoo biirin ay bedeleen ka hor intayna imaanin marka taariikhiyan way furan tahay mana aha dal shisheeye waa dalkeena waa dadkeena waxaa weeyaan annakana soomaali ma kala maaranto waa laysu iman doonaa laakiin waxaan ugu jeednaa in arrintani ilaa ay somaliland ka yeelato oraahdeeda iyo ereygeeda ay ku darsato dastuurkaas oo ahaado mid ku meel gaar waay aada waa mahadsan tahay mudana ugu dambeeyey waxaa su-aalaha qaar dib baan ugu laaban doonaa laakiin waxaan jeclahay islaan hordhac barnaamijka ugu ballan qaaday baa daawadayaasha t v-ga qaranka soomaaliyeed iyo dhegeystayaasha raadiyo muqdisho inaan fursad siino si ay barnaamijka nagala qayb galaan ra'yi iyo su-aal waxa ay nala wadaagayaan waxaan jeclahay daawadaha ama dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jira inaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum halo salaamu calaykum aleykum salam waraxmat ullahi barakaatu walaal magacaaga halkaa joogto
magacayga xasan axmed xasan oo jooga dalab soomaaliya xasan maxamed doolow baa joogtaa kusoo dhawo barnaamijka kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
aada iyo aad baan ugu dhawaaya guddoomiyaha baarlamaanka waan salaamayaa dan guddoomiyaha baarlamaanka wax yar qalan oon ku darsanaya meesha su-aalna waa wataa guddoomiyaha haddaa wuxuu dhahay shacabka kalsoonid ma qabo ha cabsanin ilaa waa run ninka kalsoonid weyn kama qabno xagga dowladda xagga idoo dadkii sharciga dejin lahaa ma dejin doorashada hadeer dhacaysa dadka fulin lahaa sharciga oo ayaa dejisay baarlamaanka shaqada lahaa baarlamaan ma shaqada muusan qaban waxaa la dhahay dastuurkii waa lasoo bandhigaya shacabka loosoo bandhigaya wax lasoo bandhiga ma lahan oo hadda guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka dhawaajinaya in lasoo bandhigayo maamul goboleedyada baarlamaanka oo loosoo bandhigayo kuma jirto meesha in shacab lasoo hordhigo dastuurka soonkala hadda agtiisaan ka dareemay waan raalli ahawdeed su-aashii kalena doorashada tan saan bay ku dhacday tan kale say ku dhicaysaa tan hore waan ognahay laba kun toban ilaa waxay dhicaysaa alle qof kasta oo soomaali wuxuu dooranaya maysan dhicin tan labaad ku tuwan tuwan nafteeda sooma naqanay soomaali waan ognahay inay inay wadashin galo heesta
xasan su-aasha dambe ku celi fadlan
su-aashii dambe waxaan ku celinayaa labada kun toban iyo labada xasana marka la dooranayo waxaa la dhahay labada kun toban iyo lixda waxaa dhacaysa doornaysa doorasho xorna ma ah haddii siyaasiyiinta ilaahay ay ka cabsadaan way dhici lahayd bahel awgiid baa socda filin kale baa socda ciwaansi baa socota laba kun to laba kun iyo labaatanka haddana waa dhicaysaa la dhahay haddana haddana si meesha hadii kusoo laabato waa ognahay hada degmooyinka qaar hadda way kusoo dhicaysaa ama so waxaa u garta xasan adoo mahadsan laba kun labaiy tobankii waa la ballan qaaday lix iyo tobankii inay doorasho ku fiicoga dhacayso ma dhicin haddana labaatanka la ballan qaaday haddana waa la balan qaadaya sideeday noqonaysaa way waxaa ku tahay waa lagu jawaabi doonaa waxaan jeclahay in mudane guddoomiye ilaa saddex qofoodaan israacinayaa haluna si kawan ugu jawaabaysaa insha allah qofka kale ee ku xiga daawada ama dhegeystaha qas ku jira halo asalaamu calaykum halo
halo asalaamu calaykum
walaykum salaam warahmat magaca iyo halkaa joogto waa maslax oo jooga magaalada beledwey ku celi magaca
maslax oo jooga beledwey maslax waxaad naga soo wacaysaa beledweyne soo dhawow kulanka doodka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
horta waan waan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka waxana waa dhowr su-aalood oo muhiima inaan weydiiyo kala ugu horeysa waxa weeyaan horta baarlamaanka soomaaliya xilliga u haray waktiga hadda waktigiisa uga dhiman waa wakti kooban haddana shaqa laba taalo maxaan ku yidhahdaa oo maxaan ku yidhahdaa hadda laga sugaayo inay qabtaan waa shaqo aada u ballaaran markii loo fiiriyo dhinaca doorashada dastuurkii oo qabyo ah iyo mulshi hadda laga keenay hiiraan iyo shabeellada dhexo ayadana haddana in si fiican loo sii maareeyo ay rabto marka sidii isku waafajin karaan waktigaas kooban iyo shaqadaas badan ee sugayso sidee la isku waafajin karaa waxaan kaloo rabaa in haddana aan usii raaciyo gududaha waxaa yidhi lix iyo tobanka la dhicaysa ku doorasho cod maxaan ku yidhahdaa iyo hal qof iyo maxaan ku yidhahdaa one vote one man sidee marka hadda hadda doorashadaas haddii ay saas ku dhacdo ka dambe maxaan ku yidhahdaa ma noqon kartaa sida hadda ay tahay mase ballanqaad rasmiya oo waxa jiro dowladda soomaaliya sharcigeeda iyo nidaamkeeda inta ilaaliso lagu guli karaa jiraayo labada su-aala rabaa way inaa aada waa mahadsan tahay maslax su-aasha dambe ee doorashada laba kun labaatan ku saabsan waxaad iska leedihiin daawadihii ka horeeyey ee doolow joogay hal mar ayaan lagiin jawaabi doonaa qof kale oo saddexaad ayaan raacinayaa si hal mar aad ugu jawaabto halo asalaamu calaykum
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله magacaaga halkaa joogto
ويبن محمود oo jooga degmada Bandeer ee gobolka Banaadir ayub waxaad naga soo wacaysaa boon dheere muqdisho soo dhawow kusoo dhawow kulanka doodka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa waan dhawahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Xusmaan Jawaar aad iyo- aad iyo aad ayaan u salaamayaa Een, su-aasha aan wato waa laba su-aalood midna waa sharci midna waa dastuurka su-aasha een, koowaad waxa ay tahay een, dhowaan waxaan su-aal weydiiyey guddoomiyaha een, guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya haatanna asiga ayaan kusoo adkeynaya mudana guddoomiye waxaa jirta een, awoodaha madaxweynaha iyo ba- een, een, een, ra-iisul wasaaraha in aad loogu mashquulo balse waxaan walaac aad u xoogan ayaan ka qabaa een, awoodaha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah baarlamaanka een, waxaan ku celcelinayaa in ay ku adkeeyaan awoodaha een, baarla- een, ee, leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay si een, cad u kala saaraan midda Waya.
kale ee aan weydiinaya waxa ay tahay oo sharciga ah een, guddiga fulinta een, een, xukuumadda waxaa kasoo baxay sharciga la dagaalanka argagixisada een, baarlamaanka maxay u ansixila yihiin inta uusan dhammaanin waktigooda aada waa umahadsan tahay ayub nurgudoomiye ilaa saddex muwaadin oo kala jooga saddex gobol banaadir gedo iyo hiiraan baa kusoo wacay su-aalo ay soo gudbiyeen haddaad si kooban ugu jawaabto xasan wuxuu ku weydiiyey ko arrin ku saabsaneyd dastuurka waxaad ballan qaadeen buu yidhi in dadka laga talagelinayo welina ma muuqato inaan fursad u heli karna see loogu kalsoonaan karaa talabaad wuxuu yidhi labada kun labaiy tobanka waa la ballan qaaday doorasho qof socod inay dhaceyso lix iyo tobanka waxaad dhahdeen hadda ma dhici karto haddana labaatankaa sheegteen inay dhaceyso see loogu kalsoonaan karaa marxaba xasan maxamed doolow jooga aada iyo aada baad u mahadsantahay waa fiirooyin dheer oo loo baahay in la caddeeyo raqam waaxid door tan dastuurka ma dhihin waa la dhameeyey waxaan idhi waa loo bandhigayaa taa waxa weyan bulshooyinka rayidka ah gobolka kasta meesha ay joogaan iyo barlamaanadooda iyo xukuumadooda ee xukuumad goboleedka ama maamul goboleedka dowladdaas joogto ayaa loo qabanqaabaynaa guddiga madax banaanaa tegi doona guddiga waxaa tegi doona barlamaanka iyo xildhibaanada degaan doorashooyinkaas kasoo jeedaan si bulshooyinkooda ay udhex galaan oo ra'yiga qodob walba ra'yiga ay ka qabaan loo soo loo soo qabto laga tixgeliyo waa qodob waa qodobka labaad waxay tahay wasaaradda dastuurka inay samayso wacyigelin ka hor inta aan la tashiga dadweynaha la gelin in maarata waxa loo soo socdo cutub walba ay ka bixiso wacyigelin si maarata muwaadinka markuu ra'yigiisa dhiibanaya uu fahmo u haysto tan xigta su-aashiisii ah laba kun iyo labaatanka maxaa noo damaana qaadaya ayaan u fahmay in maarata qofkiiba cod ay dhici doonto inaa waxa weeyaan si ay u dhacdo doorasho qofkiiba cod saldhig waxa uu ah axsaab siyaasadeed inay jiraan barlamaanka haddeertan waxa uu ku tala jiraa in marata muddo bil gudaheeda sharcigii oo in muddo ah soo socday oo barlamaanka uu ka soo shaqeeyey oo lagu dhisi lahaa axsaabta siyaasiga ah in la ansixiyo isla kalfadhigan gudihiisa lagu ansixiyo mar haddii kaa la ansixiyo waxaa kaabadkii ama buundadii marta muwaadinka uu ku noqon kari waxa uu marta rabo inuu dalkiisa ku noqdo ayaa samaysmaysa oo siyaasi siyaasiyahu hadduu rabo inuu hogaamiye noqdo ama inuu wax inuu wax doorto ama la doorto waxa ay ku suurtagelaysaa axsaab siyaasiga marka furaha waxa weeyaan in axsaabtii siyaasiga ahaa aan aan abuurno taasaa damaano qaadaysa markaa shacbiga gacantiisay ku jirtaa in laba laba kun iyo labaatanka ay dhacayso doorasho qofkiiba cod iyo ayna dhacaynin marka waxa anaga gacanta aan gacanta u gelinayn waxa weeyaan xaqii siyaasiga horta kowda igu horeysa waxa weeyaan xaqa siyaasiga dastuurka ku qoran inaan u soo celino gacantiisa gelino muwaadin taasna wuxuu ku gaari karaa xisbi siyaasadeed inuu furan karo ka mid noqon karo loo dooran karo wax ka dooran karo marka taas ayaa suurtagelinaysa damaano qaadka haddii a yidhaha allah wax damaano qaade laakiin annaga shaqadeena waxay noqonaysaa inaan ku soo celino maxamed maslax maslax oo jooga beledweyn su-aal waxay iska lahaayeen midda xasan oo laba kun labaatanka ah ka tag waad ka jawaabta lakin midda ku saabsan waktiga baarlamanka u haray waa uyaryahay buu yihi shaqada taalan way badan tahay sidee isku waafajinaysa go-aan waxaanu ku gaarnay arrimahaas in dhammaan hindisiyaasha sharci eena horyaalla midkoodna aan loo gudbin karin baarlamaanka soo socda waa in habeen iyo maalin la shaqeeyaaba intana hortaallo waa inaan dhammaystirna waa mid tan labaad waxaa weeyaan arrimahan oo aada iyo aan ka sugayn prime ministerka oo aada u culus iyagana in marata isla muddadan lagu dhammaystiro ma reebana haddii bil iyo laba bilood kale ay nagu darsanto oo hawshii la wado waa la dhammayna laakiin waxaa weye waxa inay noqdaan wax sharci ah oo si maaragta aan hadaayi ka codsaday shacbigana wax talinta sharciga aan ahayn inaysan ogolaanin baarlamaankana ay ku taageeraan in talinta sharciga wax waafaqsan lasoo saaro iyo marata wado oo marata shortcut af ingiriis ku yidhahdaan ama meel tumaad ah tumaad la galayo inaysan noqonin insha allah ayuub oo jooga bondheer waxau ku weydiiyey baarlamaanku wuxuu yidhi waxa hadda aad ku mashquulaysaan ama guddida dastuurka ha noqoto awoodaha madaxda dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laakiin maxaad u qeexi la-dihiin awoodda dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedyada xubinta ka ah federaalka haddii aan si fiican ugu fiirsado tobanka cutub tobanka cutub ee hadda la soo gudbiyey soo jeedin baa ku taalla oo lagu kala qeexayo waa maxay awoodda madaxweynaha qaranka waa maxay awoodaha maamul goboleedyada ay leeyihiin dowladda dhexe awoodaheeda waa maxay oo u gaarka ah dowladda oo maamul xukuumadaha magaciisi maamuleed ee goboladana maxaa u gaara taasi waa aasaaska federaalka weeyaan in awoodahaasi lagu qoro dastuurka oo qofna aan bedeli karin hadhowdii ilaa aw shacbiga ilow ansixiyo marka taa waa lagu tala jiraa waana la bilaabay oo soo jeedimo waa iyagoo ah laakiin waxaa weli ayna gelin dood sida hadday magaciisi muwaadinkii una weydinayay welina lagama qaybin uu lahaa markii laga- lasoo hordhigo ayuu muwaadinka sha- u leeyahay fursad inuu ka qaybgalo ra'yigiina dhiibto marka oo guddiga warkiisa gaadhsiiyo sharciga dagaalanka argixisada maxaad ugu dhigantahay sharciga ah, argagixisada waxaa waye caalamka oo dhanba sharcigaasi waa laba afle ma laguma dhegana waxaa weya howlaha ka socda laba laba afle waxaa weya mar walba xildhibaanada waxay fiirinayaan sharcigan haddii la ansixiyo waa maxay horta waa su-aasha iswida waa maxay dhibaatooyinka jira uu xalinayo ta labaad waxaa weeyaan xaqa ee xaquuqul insaanka muwaatinka ma lagu xadgudi karaa haddii maarata si maarata qof ama koox ama dad gaar ah ma lagu ma- ma- taasay ilaalinayaan maarata xaqa muwaatinka ah in aan lagu xadgudbin waa qodob qodobka labaad hadda way kasoo shaqeeyeen guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka way dhameeyeen waxay soo jeediyeen waxay waxaa uga soo baxay sideed su-aal oo berito ama saadamba ay baarlamaanka horgeyn doonaan sideed su-aal baa ka soo baxday oo ay u baahan yihiin in ay eh, inay markaa tale ka gaaraan masalan su-aasha isweydiinaya yaa argagixisa ah su-aasha ugu horeysa yani sideed wahay waxaa beri ama saadam ama usbuucan dhexdiisii ayaa guddiga arrimaha gudaha uu hortegi doonaa barlamaanka oo u ujeedin doonaa wixii talaa uu ka qabo la fiirin doonaa laakiin ujeedada ugu weyn ay baarayeen waxay qodobada waxay ka raadinayeen ma ku jiraa haddii si da- si marata qaldan loo isticmaalo wax xuquuqda oo muwaatinka ah oo ku xaddiga ay- ay ka raadinayeen waay aada umaasan tahay sida kooban ee aada ugu jawaabtay muwaadiniinta kala duwan ee kusoo baxay waxaan jeclahay inaan dib fursad u siiyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha qadka telefoonka ku jira daawadaha ama dhegeystaha qadka ku jira hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga halkaa joogto
وأنا محمد علي وعلي عن جبهة نجمة هولن
maxamed cali degmada
نجمة هولن مغادي odan fadlan codkaa odan kor u qaadaya kusoo dhawow kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
وكل ما ولا لهم هذا الشيء وأنا ما زالنا نجمة برلمانك وحاولدينا له سؤال بنسأل سؤال شكوى ضحى وعلي maxaa loo sameyn layaa maxkamada dastuuriga sababtoo ah dastuurka waxaa ku qoran in maxkamada dastuuriga dalka yeelanayo waayahay waxaan kaloo su-aasha kale ugu fara badan oo ka hadlaayo oo maadaaya baarlamaanka maashir ay kasoo saaraayo sida hadda midaan awoodaha oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah eh, iyo waxyaabo fara badan oo dadka kalaa oo baarlamaanka loo dhaafinayo ay kasoo saaraan Mhm.
Eh, sida caadada ah, soomaalida inta badan timayntiga ama xilliga dhaqnaadka la gaaro ee dhaqdhaqaaq sameeyaan maxay qorshe u samaysanayeen afar sano meesha joogeen maxay u qabowaayeen
waatay aada umaasan tahay inkastoo midda ku saabsan kala qeexidda awoodaha maamul goboleedyada iyo afarta sano istaraatiijiyadda baarlamaanku ku shaqeynayay uu guddoomiyaha uu ka jawaabay haddana laakiin su-aasha kale ee maxkamada dastuuriga waa uu kaaga jawaabi doonaa muwaadinka kale ee qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo allo asalaamu calaykum
halo Waalaikum salaam. walaal magacaaga halkaa joogto
daawud cabdibaalina waxaan joogaa magaalada muqdisho daawud soo dhow kusoo dhow kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa waad mahadsantahay adiga iyo gudoomiyaha waa idin salaamayaa gudoomiyaha waxaan weydiinayaa baarlamaanka wuxuu gudoomiye u yahay guddo saddex sano iyo googo oo dhowr bilood unbaa u hartay waktigii baarlamaanka maxaa gudoomiyaha aan aan ku xusuusan karnaa uu shacibka soomaaliyeed laga tagayaa muddadii afarta saneed ku dhawaadka u joogay waata inkastoo haddaa uu kor maray dhaxalka laga dhaxlayo haddana mar kale fursad waan usiin doonaa inuu kaaga jawaabo insha allah aad baa umahadsan tahay daawud qof kale oo sacad aan raacinayaa si hal mar aad ugu jawaabto mudan gudoomiye halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum daawadaha ama dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan dhegeysanayaa Ah, asalaamu calaykum عليكم السلام waa magacaaga halkaa joogto
ميعي وادي الشيخ والله انا كان سعد بدلي leyla xaggee la socotaa
اقول لك كان كان kaalan haye soo dhawow Kaalan, eh, ii sheeg bal.
barnaamijka kulantood kusoo dhawow ra'yi su-aal waxaad nala wadaagaysaa
ولا ولا
soo dhawow waa ku maqlaynaa kaalan baad naga soo wacaysaa ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa waataa qofka qadka ayaa ka go-ay Eh, laba qofood ayaa su-aal kusoo weydiisay gudoomiye Eh, qof kale oo saddexaad baa qadka ku jira furad siinaya halo asalaamu calaykum هلو السلام عليكم الو
اه والله نعم، مجا- مجا نعم.
جبته
انا احمد
مجا عاية مجا جبته
اه واحد كان ما يرجيك
فضلا الو codkaaga adaa kor u qaadaya telefoonka afka ka fogeynaya magacaaga iyo meeshaad joogto
اه والله الواحد اللي احمد الدين رحمه الله عليه ما يرجيك ya
جميع واحد يجيني يعرف ما يجيني ده horta fadlan magacaaga si degan noogu sheeg iyo meeshaad joogto
واحد اللي اخر اربع سنين واحد كنت انا مجال يرجيك axmed waxaad joogtaa magaalada hargeysa soo dhawow eh, kulankaas kusoo dhawow maxaad nala wadaagaysaa markaa iyo su-aala waan ka xumahay muwaadinka inaga soo wacay magaalada hargeysa magaciisana axmed ku sheegay dadka tilfoonka ayaa ka go-ay waayahay eh, haddii aad si kolan ugu jawaabto labada muwaadin kale eh, maxamed cali iyo daawud
آه، مواطنك لهذا محمد علي وحنا ويدين محا محكمة الدستور كالوصف هو محكمة الدستور شرعي يقول لي وحا ومريا أخرنتي لبعض وحنا كجرا كوا لقاحت لايو بيشة كان حد السعودة إن شاء الله وحنجعل هاي مرتا أوائل ك آه، أسبوعين وهري بيشة شانات صوت سعودة إن مرتا شرعي قاس الأنسفية فبعدين حكومة لقاحت صدري اسمها هذا كانتون آه، maxaa laga dhaxlayaa buu yidhi daa-uud oo muqdisho naga soo wacay golaha maxaa la- golahan aada saddexda sano iyo dhowrka aada joogtay maxaa laga dhaxlayaa waxaa laga dhaxlayaa waxaa weeyaan baarlamaan nidaamsan maamulkiisa dhisan yahay shuruucdiisii iyo sharci dejidiisa iyo nidaamkiisii ah, u dhan yihiin xeer hoosaad leh oo si dimuqraati ah u shaqaynaya dastuurkana ilaalinaya taas ayuu naga dhaxlayaa laakiin waxa weeyaan waa laga sii badin karay waxaa yaro magaciisii dhibaato nagu ah golaha iyo dhismaha aan ku shaqayno ma aha dhismo oo hadda oo si ballaaran oo eh, sidii la rabay barlamaan u shaqayn jiray ugu shaqayn karo laakiin waxaan iyadana eh, sugaynaa oo ahad heshiiskii aan dhammaystirnayd eh, dowladda turkiga ayaa noogu deeqday si dhowaan marka kan hadda jira la dumiyo mid kale cusub la dhiso arrintu waa dhammaatay hadda waxay ku jiraan injineeradiioo samaynaya laakiin markii kaa la helo waxa weeyaan eh, nidaamkii oo iyo eh, nidaamkii oo aada u dhisma iyo dhaqan dimuqraadiyadeed iyo baarlamaan oo dimuqraadi ah oo dowlad casriga ay leedahay aasaaskeeda waa dhignay intaasaa la dhaxlaya waayahay intaan dadka dib ugu laaban waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo mar walba oo xiliyadan kala guurka la gaaro hadda dabcan waxaan joognaa dhamaadka muddada xilhayntiina mar walba oo xiliyadan oo kale la gaaro sida siyaasadda soomaaliya looga bartay waqtiyadan oo kale waxaa yimaada khilaaf iyo kala qaybsanaan hay-adaha dowladda dhexdooda ku timaada ugu dambeynna keenta in meeshii burbur uu ka yimaado Eh, adoo eegaya meesha loo socday iyo meesha la taagan yahay sidee baad si leedahay taas waad uga badbaadi kartaa
mahadsanid baarlamaankan ma intii aan soo eh, laba iyo tobankii laba kun iyo laba iyo tobankii ilaa maanta waxa uu soo maray marxalado siyaasadeed aada iyo aada maragtaa u culus oo magaciisa xasaasina ah ayuu soo maray marna ma dhicin inaan maragtaa oo ka jixin jixno oo waxa weeyaan arrinna hortaalla inaan xal ka gaarno ay ahayd wada hadal iyo isu jiitan isu tanaasul aya- iyo sharciga iyo talinta sharciga ayaan kusoo maamulnay marna ma dhicin maragtaa in oo aan burbur ku aad yacni waxyaabaha qaarkood haddii lasii tafaafiyo waa way keeni kartay laakiin alxamdulilah ilaa hadda waan kasoo gudubnay haddana ma dhici doonto waa suurtagal in aragti kala duwan aan qabno laakiin qolaan fadhinaynaa waa laysku xiraa qolkaas ilaa xal iyo danta soomaalida la gaaro su-aasha laisweydiinayo mid walba uu karo inuu ka jawaabo ninkii rabo inuu xadrabo maxaa soomaali u dan ah maxaa soomaali u roon inuu ka jawaabo markii uu go-aanka gaarayo ee uusan dhihin maxaa aniga ii roon ama maxaa reerkayga u roon taasaan ka ilaalinayna insha allah waxaa weeyaan waa u duubanahay inuusan burbur dambe dhicin kifaaya dhowr iyo labaatanka sano soomaaliya ay dhibaatada soo martay waay aad baa mahadsan tahay dib ayaan jeclahay eh, inaan fursad u siiyo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha la socda barnaamijka kulanka todobaadka haddaad dib nagala soo biirtay daawada ama dhegeysteen waxaad nagala socotaa telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo raadiyo muqdisho barnaamijka waa kulanka toddobaadka waxaana marti ku ah kusumaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiyaha baarlamanka qofka dadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله magacaaga iyo meeshaa joogto
magacaygu waa cabdi cabdirsaaq ee cabdirasaaq xagee naga soo wacaysaa
waxaana ka waxay ahayd degmada wasiir هي عبد الساق سودو ودجر آه، كسودو كلنا الدواتك رأيي السؤال محنا لو رأيته
waay magaalada muqdisho
عبد الساق وتأذب وما كنت هاي موادك قصدي كما أنا فائديسا عن جعلها داورها أما دقيتها كلا قد كجرا إن أن فرصة سياسي ورأيي كأم سؤال شوقه إنه لو بدأه هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو عليك ها السلام السلام عليكم عليك سلام magacaaga meeshaa joogta waa
magacaygu waa cumar abubakar waxaan ku suganahay muqdisho warbigeen ku celi magaca
cumar abubakar maxamed cumar abuukar hay cumar soo dhawow degmada horta nabadaa joogtaa ra'yi iyo su-aal kulanka doadka maxaad nala wadaagaysaa
Ah, walaal waan salaamayaa guddoomiyaha waana ra'yina waan hayaa su-aalna waan hayaa waxaan horta marka hore ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha sida uu u ogolaaday inuu ah, soo fadhiisto warbaahinta oo uu ogolaado in dadku ay su-aalo weydiiyaan wax- waana uga mahadcelinaa runtii waxaan ku u arkaa asiga inuu kamid yahay mas-uuliyiinta hadda xilka hayso dadka ugu foon oo arrintu inay yani in wax hore loo wado dadka waaya cumar mahadcelinta uu guddoomiyaha waa uu kaa guddoomiye ka soco eh, ra'yi iyo su-aal si muwaadiniinta kaa dambeeyaan ay fursad u helaan fadlan waayahay
waan ka xumay cumar codka ayaa ka yara go-ay Eh, dabcan bogaabintiisa waa ay soo gaartay qofka kale ee qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo hallo asalaamu calaykum daawadaha ama dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa hallo asalaamu calaykum waalaikumsalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaan magacayga meeshaa joogto
walaal magacaygu waa cabdirashiid maxamed nuur oo kala soo hadlaya ee, xarunta gobolka hiiraan ee sanadkeena cabdirashiid soo dhawow kusoo dhawow kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal
aad iyo aadaan kaga mahadcelinayaa barnaamijka aadinaysa quruxda badan waxaan rabaa inaan halkan kala ka salaamo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari mhm haye eh, ra'yi iyo su-aal Ee, waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo ee, hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo mhm
su-aasha waxay tahay magala guddoomiye ee, waxaa tahay hay-adihii waxaa dagaal adag lagula jira hay-adii dowladda oo sharciga ku dhisnay oo kamid yahay qoladiisa baarlamaanka qolyaha guddoomiyaha u tahay maxaa yeelay ee, baarla- ee, madasha wadatashiga aan sidaa ogsoonahay uma dhisno wax sharci ah mhm dastuurka soomaaligana kuma qorno mhm
marka adigoo gudub hay-ado dawli ah ama baarlamaan aan leenahay maxaa sababay in maanta la yidhaahdo madasha wadatashiga in soomaalidu isku yar- waa qaban weyno madada wadatashi hala sameeyo maamul gobol in loo yeero
waxaan jeclahay bilowgii barnaamijka kusoo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka waa uu sharaxay baahida keentay in la sameeyo nolosha wadatashiga qaran iyo meesha ay maanta taagan tahay dabcan hadalkaaga daraan buu ku tarjumaya mar kale si kooban waa uu kugu gudmari doonaa insha allah waadna mahadsan tahay muwaadinka kale ee xiga ama daawada ama dhegeystaha kale ee xiga ayaan jeclahay inaan fursad siiyo si aan ra'yigiisa ama su-aasha uu qabo aan u ogaano halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma walaal magacaaga halkaa joogto
magacigu waa cabdinaasir kal degmada xamar weyne cabdinaasir xamarweynaha Cabdi- joogta kusoo dhawo barnaamij kulanka toddobaadka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
wala waa ku dhowahay waxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka inaan laba su-aal oo kooban weydiiyo mhm su-aasha koobaad aan weydiina waxaa weeye guddoomiyaha Mhm.
qodobadii ka soo baxay madasha wadatashiga ma loo doonayaa baarlamaanka midda labaad waxaan doonayaa inaan weydiiyo maxaa hortaagan inay baarlamaanku ansixiyaan dastuurka isla markaasna dib ueegista dastuurka ay soo dhamaystiraan maadaama sheegeen in toban cutub oo kaliya ay dib uegis ku sameeyeen shanta cutub oo kale maxaa hortaagan inay saasi fasiraan ay ansixiyaan si ay u gutaan shaqadooda aada waa mahadsantaha cabdinaasir waxaan jeclahay labada su-aal ee aada weydiisayba inuu horey gudoomiyuhu uga jawaabay M- eh, midda ku saabsan go-aanadii madasha mala horgeenaya baarlamanka iyo maxaa hortaagan baarlamanka inay dib-oogis dastuurka ansixiyaan laakiin eh, si kooban inuu haddana bal kugu guud maro furdo oo siinayna laakiin waxaan codsanayaa daawadayaasha ama dhegeystayaasha barnaamijka la socda muwaadinka ka horeeya su-aal uu weydiiyey guddoomiyaha inaadan mar kale waqti kaga qaadan oo dadka kaa dambeeya aad fursadaas su-aal kala helin qof kale oo saacad ayaan raacinaya mudane guddoomiye si aad hormar ugu jawaabto halo asalaamu calaykum daawadaha ama dhegeystaha qadka ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaa joogto
magacaygu waa abubakar cabdilla maxamed walaal oo jooga degmada yaakhin ku celi magaca
abubakar cabdilla oo jooga degmada yaakhin abuukar yakshiid waa joogtaa soo dhawow eh, kusoo dhawow kulanka goobka ra'yi iyo su-aal
walaal waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal weydiiyo gudoomiyaha baarlamaanka haye soo dhawow
Ee, waxaan weydiin lahaa een, qofka muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay meeshuu doono inuu taga u maro Een, maxaa ciidamada amisom ee dadka dhibaateynaya een, cadaalada looga keenin lahaa ilaa iminka weydiin lahaa
Ah, dabcan eh, waxaad ula jeedaa haddaan eh, si kale aada ugu celiso mm, ciidamada amisom waxaa cadaaladda loo horkeeni laayahay
ee dhibaateynaya soomaalida dilay maxaa ee, cadaalada looga keenin lahaa ilaa iminka waya aw kalead mahadsan tahay maadaama uu kasuma madaxweynaha yahay dareen ahaan inuu kaaga jawaabo fursad aan kuu siinaya Eh, mudane gudoomiye soo dhawow cabdirashiid beledweyne jooga cabdinaasir axmed weyne jooga eh, iyo abubakar ugu dambeeya yaasi jawaab si kooban ugu jawaab آه، cabdirashiid wuxuuna weydiiyey madasha kuma dhisna ee, wax sharci ah maxaa la tashigaasi oo loo sameeyo waxa aan rabaa inaan xusuusiyo in ee, madasha oo la tashigeeda hadduu u batay laakiin dastuuriyan dastuurkeena wuxuu na farayaa nooca federaalka annaka aan dhisayno waxaa la yidhahdaa federaalka iskaashiga la yidhahdaa ama cooperative ee, cooperative ee, maxaa la dhahaa آه، فيدراليزم آه، انجليزي بقولها لكن هو نوع عندي سين هو آه، فيدرال فيدراليزم اسكاشيغا تاسنا وحو عصنا دستورك ان مدحدا غوبوليد اي دولة فيدرالكا ugu yaraan sanadkii ay hal mar ama ay ugu yaraan buu oranaya ka badan yani ka badan ay samayn karaan haddii ay arrimaha kalifto is araggoodan batay waxaa weeyaan waxaa ka sababaya arrimaha iyo xa- xaaladaha hadda aan nala soo destay oo loo baahan yahay inay ka wada tashtaan marka xaggaasay sharciyad ka helayaan iyo waxaa kaloo jira in inta ayna samaysmin inay barlamaanka soo xukuumaddu soo weydiisatay oo eh, qaraar barlamaani ah lagu dhisay barlamaanka ku dhisay si ka- dadka si kale ay u arkaan laakiin waxaa weeye madashaasi waxaa ogolaaday barlamaanka inay dhismaan kana xaajoodaan arrimahan siyaasiga ah oo ay barlamaankana keenaan taasaa marka sharciyad siinaysa laakiin si kale oo awoodo ay ku takri fali karaan ama waxaan baarlamaanka ogoleen ay kusii socodsiin karaan ma jirto awoodooda waa fulin fulinna micneheeda waxaa waaye adimaha baarlamaanka weyaan adimaha baarlamaanka wixii baarlamaanka uu gooyo hindisihii uu sharciyeeyo ayay u adeegaan marka lugihii iyo gacmihii iyo iyo magaciisa ereyadii ee fulinaysa ayaga ah Eh, cabdinaasir eh, xamar weyne eh, waxaa waaye qodobada maxaa horjooga Ah, sh- shanta eh, shanta cutub ee harsan horta kan shanaad ama qodob eh, eh, cutubka shan iyo tobnaad wuxuu ka mid yahay cutubyada marka ugu dambeeyda oo dha- dhammeeya dastuurka la qoraayo ayuu ka mid yahay marka afarta ugu afar weeyaan hadda arrinta laiska sugaayo waa lixaad toddobaad sideedaad iyo sagaalaad cutubyadaas weeyaan oo kulligooda ku saabsan qaabka dhismaha dowladda Eh, waxaa weeyaan qaabka eh, magaciisi eh, eh, golaha shacabka muxuu isugu eh, yani baarlamaanka federaalka kan xiga waxaa weeyaan awoodaha iyo nidaamka madaxweynaha ama mad- madaxweynaha nooca aan rabno muxuu noqon karaa ma madaxweyne oo hab maamuuseed baan rabnaa ma madaxweyne oo barlamaani oo laakiin awood fulineedda baan rabnaa ma madaxweyne dadka toos u dooranayo maan rabnaa yacni noocyo badan ayaa loo soo bandhigi doonaa dadweynaha iyo iyo dadka dhan inay maaragtay ka wada hadlaan kan kale wuxuu noqonayaa nidaamka oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisii midka xiga wuxuu noqonayaa nidaamka garsoorka loo habeynayo garsoorka yani dhismaha maxkamadaha iyo si kala noqda waa afartaasi afartaada maqan haddaayana ballanqaad haddaayana sheegin waxaanu ballanqaadaynaa ilaa bishan iyo tobankeeda oo maajo inay soo dhammaystiraan gudiyadii oo ay marata soo jeedime keeneen wax kale maaha iyagoo soo jeedimo wax oo oo- oo dhammaan eh, kama dambays ah maaha waxaa loo bandhigayaa eh, dadka oo da- dadweynaha iyo hay-adaha kale oo nagu nagu nagu shuqulka leh amisom maxaa loo keeni waaya cadaaladda haddii ba xadgudub ay sameeyaan heshiiska ay dowladda la gashay eh, ciida- dowladaha ciidamada ka jooga halkan oo haddana magaca amisom uu kulminayo waxa weeyaan dembiyada noocaasa markay dhacaan in maxkamadooda iyo eh, nidaamkooda militariga la saaro wax yani keesas badan baa jiraan oo hadda aan liiskooda haynin laakiin oo- oo u badan base uganda u badan in maxkamadii lagu qaaday dad badan oo xataa darajo sare leh in markaa oo ay jagada ku waayeen qaarna xabsi ku galeen ayaa jirta waa la socnaa laakiin waxaa waye dowla xukuumadda ayaa dabagasha dadka noocaas oo kale markay dhacaan in dalkooda lagu maxkamadeeyo oo ay arrimahaasi laga laga gooyo taas heshiiskay ku jirtaa marka taas taasaan ka dhihi lahaa waaya eh, waxaan jeclahay su-aalo iftiimin u baahan oo hadalkaaga horena ku jiray inaan ku weydiiyo si dadku ay jawaabaha qaar ee ka dhinac ay u helaan baarlamaanka waxaa hadda uu xukuumadda ka sugayaa in loo soo gudbiyo nidaamka doorasho ee dalka ka dhacaya oo u dhigan go-aanadii wadasha ka soo baxay xukuumaddu iyo baarlamanku usoo gudbiso si sharciyadda ay u helaan نعم
arrimaha marka doorashooyinka quseeya sidee baarlamaanku u wajahaya marka loo soo gudbiyo
سير برلمانك وجهية waxa weeye waxay ku xiran tahay horta si uu soo sheegay laakiin sida aan filay waxa weeyaan waxay noqonayaan in si sharciyeed waa inuu wuxuu sharci noqdo haddaa hadalkii waxaa ku jiray wax ka duwan talinta sharciga ma ma la samayn karo yacni qaraaraa lagu soo saara iyo halaanbiya lagu dhammaynayo waxaan ima jiro waxa weeyaan talinta sharciga waa lagama maarmaan fariin qalad ah ma doonayn inuu shacbigeenaan u dirno shacbigaan wakiil ka nahay arrintaas iyadoo sharci ha la soo wixii ay keenaan sharciga laga dhigaa haddii ay toosan tahay waxa uu keenay oo ayna ku dhan yihiin waxyaabaha ay golaha shacbiga ka filan ay arrimahaas inuu keeno ra-iisul wasaaraha waa loo ansixinaya fulintiia loo diraya haddii wax si ka yahayna waa la toosinaa waa lala gorgortamaa sidii ay macquulka u tahay oo wanaagga guud uu ku jiro ayaa la waafajinaa waa la sharciyeynaa madaxweyneha saxiixaya waa la bardhigaa marka micnaheeda waxaan sharci waayo aan udinayna waxaa weeye haddii mar ay sharci noqoto qofkii ka baxa oo wax ka duwan sameeya sharci gafid baa lagu qaadaa laakiin haddii qaraar la yidhaahdo qaraarku ma aha magaciisa mid oo aad qof ku qabsan karto laakiin haddii la sharciyeeyo waa jiraan dad riixaya arrimaha noocaas oo kale ah waan u digayaan igu gebil ha ahaado soomaali ha ahaado si kale ha ahaado xaadaada ha madoobaado ha layska iloobo in maaragtaa laga leexdo wadada talinta sharciga dalkan barlamaan uu leeyahay si kasta ha loo yeso qofkii oo wanaag u arkayo wanaag u arko soomaaliya halkaasay leedahay dastuur baanu leenahay si kasta ha u fonqornaado annaga ha iskale halkaasaan leenahay america maanta adduunyada inta ku nool dad bani aadama waa wada joogaan maxaa ay isku hayaan dadkaasoo madow iyo cadaan iyo cagaar iyo casaan iyo in la yar iyo wax kale leh waxa isku haya waa dastuur marka dastuurkaanaan ka tilaabsana meelaan iska dhiga haddii dastuurkii wax leeyahay duruufo kula yimaadeen waxaa ku furan inaad marta wanaaga guud eegtid sharciyeysid wixii markaa doonay oo ka gudubtid laakiin talinta sharcigaan ka gudbaa aniga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xildhibaanada kulligay committed baan ku nahay iyo madaxda goboladaba in arrintaas markaa eh, si dastuuri ah sharci waafaqsan loo gudbiyo si sahlan oo muwaadinkan uu u fahmi karo in loo qoro arrimaha oo loo baahay in nidaamkii habraaci geedi socodka la marayo haddii oo fursad u siiyo muwaadinka hadduu u baahan yahay inuu noqdo kii wax dooranaya grup yani kooxda wax dooranaysa ka qayb galana inuu fahmo haddii oo muwaadin caadi yahay oo waxaasna uusan rabin inuu marata eh, dadka xulka oo dad- eh, hogaanka siyaasadda oo madaxda u noqonaya inuu fahmo habka lagu soo dooranayo isu ka imaanaya iyo hadduu doonayo in in la doorto oo ka mid noqdo madaxda eh, hogaaminaysa maaraynta maamulka siyaasadda soomaaliyeed isana inuu fahmo marka taa waxaa weeyaan arrimaha au rabo barlamaanka inuu caddeeyo si sahlan muwaadin kastaba uu u fahmo ugana qayb gali karo
waxaa jirta isla arrinta ku saabsan qofka wax doonaya inuu doortay iyo midka la dooranaya ee- ee ama muwaadinka ah sidee marka dadweynuhu ama ka- ka danaynaya in la doorto ha noqdo ama ka danaynaya in wax uu doorto ha noqdo sidee buu ku ogaan karaa nidaamka doorasho ee baarlamaanku doonayo inuu ansiyo absolute waa waxaa weeye arrin oo wanaagsan weeyaan taas meesha ku jirto oo dhammaan annagoo dhan aan isxusuusinayno xukuumaday annagoo xildhibaano shacbiga kulle isxusuusinayo mar alla markii dooda ay dhammaato oo barlamaanka u ansixiyo nidaamka waxaa lagama maarmaanaa shacbiga in la siiyo muddo ku filan ugu yaraan bil laba bilood oo la fasirayo lagu wacyigelinayo nidaamka la ab- yani la dhisay habka uu ku socdo iyo sida ay markee waxaa aan waxaa meeshaan hoos aan ka xariiqayaa dalkan muddo konton sano kama dhicin doorasho qof iyo qof iyo magaciisiina Wadax.
lagama maarmaan waayo marka wacyigelin aada u ballaaran in la sameeyo shacbiga lagu fahamsiiyo oo qalabyada warbaahinta iyo dhammaan muwaadin kastaba marta meesha uu joogo hadduu fursad leeyahay inuu kii akhriyey uu ka kala baro kan ka- marta ay ay arrinta si fiican looga dhaadhicin muwaadinka waana in si sahlan loo qoraa oo la fahmi karayo
Ee, waxaan rabaa midna inaad dadka u sharaxdo waxaa hadda baarlamaanka hor yaalla howlo badan kasoo tagta siyaasadda midda ku saabsan dib-u-eegista dastuurka waxaa la haystaa waqti kooban haddana waxaad danaynaysaan ee, in maamul goboleedyada ama dadka soomaaliyeed markastoo joogaan laga talageliyo ee, waxaa jira oo ee, kamid ahaa warmufeedkii soo baxay arrimaha u baahan in dowladda dhexe iyo dowladaha heer federaal ama dowlad goboleedyada ay heshiis siyaasadeed ka gaaraan ama safgarad siyaasadeed in laga arisan doono waxaad iclaamiseen garow inuu ka dhaco shir qaran oo dastuurka ku saabsan waqtiga kooban hadda baarlamanka u haray iyo dhammaan holaha in la qabsadee laisku waafajinayo waxaa taa go-aaminayo hawsha la qabanayo waxa loo baahan yahay muddo waa la qabsaday waxaa weeye waa target marta bartilmaameed loo rabo in martaa la gaarsiiyo laakiin hadba waxaa weeye ramadaanna way soo gelaysaa bishii juun waa taqaanaa ramadaan weeyaan markaa laakiin habraaca tii ugu dambeysay ayaa kaa noqonaya yani waa shirweyne ay isugu imaanayaan dadweynaha seebay ku imaanaysaa aan ku yara ee ifiyo aan dadweynaha u ifiyo innaga hadda sida qorshaha aanu wadno waxay tahay toban cutub waa diyaar oo soo jeedimahooda afartaa afar kale oo siyaasadeed baa dhiman oo aanu ballanqaadina ilaa shan iyo tobanka aan soo dhamaystirno oo guddiga uu soo dhamaystiro barlamaankana keeno markii intaa afar iyo tobankaasi ee, tan shan iyo tobnaad gadaala laga dhigaa waa taan kuu sheegay afar iyo tobankaasi cutub soo jeedimahooda hor tallaabada u horeysa waxaa weeye barlamaanka federaalka la hordhigaa oo waa loo akrin koowaad waxaa loo gudbinayaa barlamaanada gobolada waxaa kaloo loo gudbinayaa maamulada gobolada baarlamaanada gobolada iyo wasaaradda dastuurka ayaa laga rabaa inay ka wada shaqeeyaan eh, bulshooyinka gobol kasta jooga iyagoo baarlamaankii gobolka asagoo weli doob ka gelin inay bulshadii la tashadaan oo qodob walba u bandhigaan oo wacyigelin ku sameeyaan oo ay lasoo tashadaan wacyigelin oo ma- oo ah magaciisi eh, tallaabada hore iyo wada tashi tallaabada labaad intaa marka oo helo baarlamaanka goboleed wuxuu ku noqonayaa baarlamaankiisa xildhibaanadii aa ka doodaya asagoo og xog ogaal u ah waxa ay qabaan eh, bulshada rayaadka oo gobo- eh, deegaanadiisa intaa markaa leh iyo xukuumadii yani laantii fulinta ee gobolka ama madaxweyne iyo golaha wasiirada wax noocaas ee gobolka intaa marka ay dhacdo waa inay soo combayl gareeyaan ama isku soo ururiyaan dhammaan aragtida maamul goboleedkaasi meesha uu ka qabo qodob walba inuu soo qorto ayagoo intaas sita ayay ka soo qeybgelayaan shirweynaha guud oo looga tashanayo dastuurka micnaheeda waxaa weeye shacbiga soomaaliyeeda wada hadlaya waxa aan ka rabno waxa weeyaan haddii aan ahay maamul goboleedka hebel aniga waxay iga tahay qodob hiblow soomaaliya inay saas tahay yani soomaali soomaaliya wada hadlayso markaa far isku fiiqid ma jirayso waxaa weeyaan shacbigaan rabnaa inuu wada hadlo iyo wakiiladiisa yani marka shirkan waxaa ka soo qayb galaya ma aha xildhibaano keliya waxaa weeye wafdiga imaanaya waa inuu ka mid yahay bulshooyinka oo ay- bulshooyinkiisa iyo xildhibaanadii iyo wasiiradiiba ay isku mid yihiin oo ay wada yimaadaan weeyaan insha allah Eh, waaya waxaa ii haray adoo aad u mahadsan eh, laba su-aalood oo mid waxay ku saabsan tahay eh, maanta inkastoo aad hadalkaaga ku bilowday barnaamijka markaa fureynay tacsi aad u dirtay dadkii soomaaliyeed ee ku dhintay tahriirka haddana guddoomiye waxaad tahay oday soomaaliyeed markaad eegto dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed haysta ee tahriirka oo markii ugu dambeysay hadda ay tahay afar boqol dhalinyaro soomaaliya inay nagaga dhinteen badda iyagoo raba inay yurub sii aadaan maxay kula tahay dhibaatada in wax loogu qaban karo ama lagu joojin karo
horta waxaan rabaa arrin yar inaan markaa la socodsiiyo aniga iyo madaxweynahaba marna ay habeen imaadan kama seexan markay dhacdaan oo laga sheegay meeshaan in marata aan dhabtii iyo xogtii raadin safaaradaheena qaahira ta turkiya ta itaaliya waxa dhan waan la xiriirnay in marta ay dhaqaaq sameeyaan oo xogtii dhabta ay keenaan ilaa hadda xog oo dhab ah ma hayno ilaa griiga iyo iyo waxaa ka socda baaritaan iyo kulligood aan weydiin aan ka codsano wixii dhab ah jira in loo soo gudbiyo safaaradeena ka sugaya wixii rasmi ah say u dhaceen maxaa dhacay yaa dhintay yaa fakaday ilaa aakhirihii wax dhab ah ayaan rabnaa la taaban karo waayo ilaa aan xogtaas kalnoo qimadin loo suudin karo arrinta tahriib ilaah baana lehay soomaali maxamed ey waxa weeyaan dalkaaga wax dhaama male ani qurba joog baan soo ahaa siddeed iyo toban sano wallaahi waxaa weye markaa xagga tagto number aad tahay waxaa tahay ma jirto waxaad moodaa magaciisi ee aan ka wada shaqayno dalkan saan u dhisan lahay maalinba tallaabaa la qaadaya laakiin si kastoo uu yahay si kastoo uu ku yahay markaa oo aa- aad aad ugu dhibtaanayso ama aad u arkayso dhib inuu yahay dalkan waa qani waa dad fiican baa jooga keliya dhibaatooyin yaryar oo annagkiisa afgarad waa oo oo eh, xasilooni darro oo magaciisa maxaa lahay amni darro abuuraya annaka dhexdeena taa haddaan ka bogsoonno dal ka wanaagsan male ummad ka wanaagsan oo la hogaamin karana male ku iimaan qaba dalkaaga ku iimaan qaba dalkaaga haddiiba aad tileedahay bannaankaasaa loo socdaa yaa iskale dalkaaga yaa u maqan kan ayaad ku gaari kartaa aad ku noqon kartaa waxa aad doonayso kanaad dhihi kartaa waxaas waa xaqiyga anigaad ila doodi kartaa madaxweyneaad la doodi kartaa xagga markaad tagta caskarin lama doodi karti dhibaatada aada marayso waxyaabaha la marayo dhalinyaradaa banaanka u baxday oo meelahaas joogay dad kale oo meel ubax le intay isku soo sawiraanna beentood waayo dhibaato xun ay ku jiraan oo lagu takoorayo oo mashaakil lagula kacayo marka taana ha u isirin sawiro been been ah oo lasoo dirayo iyo meelahaas kale waxaan leeyahay ku kalsoonaada ku iimaan qaba allihiina aamina dalkiina jooga tahriibkaas sida u dhacays waa ujeedaan su-aal hadda ka public aan kugu weydiiyey waan jecelahay inaa isla hadda arrin tahriib kaaga celiyo cugdad baa jirta dhalinyarada intooda badan ku kalifaysa tahriib sida ay sheegtaan maalmihii ugu dambeeyeen baraha bulshada dhifil dhex maraayeen waxay ku saabsaneyd in waxa ugu badana dhiirigeliyaa ay tahay tahriibka in hay-adaha dowladda ha noqoto ama hay-adaha kale ee gaarka loo leeyahay ay mudnaanta shaqa siiyaan dadka dibadaha ka soo laabta ee wataa baasboorada ajnabiga ee dadkii hore gudaha u joogay ee jaamacadihii gudaha dalka wax ku bartay aanay helin dhalinyarada marka fikirkaa aaminsani ee door bidaya inay badaha ku dhintaan sidee looga saari karaa
aniga ma qabo soomaaliya in la kala saaro basaboor ajnabi uu qabaayo basaboor ajnabi ma qabo iyo in la kala saaro maa kan halkan jooga wax ku bartay oo dhibaatada ku jooga oo dalkana og ayaa ka mudnaan leh horta muxuu ka mudnaan karaa kan banaanka ka yimid iyo kan maxay ku kala mudnaan karaan waxa weeyaan kan halka jooga duruufaha ayuu la socdaa oo aada uga warqabaa kan banaanka ka imanaya wuxuu qabaa yani soomaalnimadii waa jirtaa laakiin waxaa u raacsan yani dalkii asaga uu ku barbaaray ama ay marta oo uu joogay afkaartiisii isagoo wata ayuu rabaa inuu halka ka helo ama dabaqo taasi isagana mudday ku qaadanaysaa si marta hawshu qabto waa joogaan baarlamaankaiyo niman oo halkan yani arday oo badanaaba halkan ka baxay ayaa ku guulaystay qaarkoodna xabad xabadko waa soo galay oo magciisi oo ku raayay dadka oo dibadda k baasabor dibadeed haysta laakiin boqolkii sagaashan iyo sagaal waxa weeyaan kuwa halkan ayaa ku guulaystay runtii hadda maalin dhaweyto markii kal fadhigii toddobaad la xiray howlwadeennada ka warbixinaya qoraya warbixinada iyo haddana presentationka u sameynaya ajaanibta waxay ahaayeen kuwii saddex sano ka hor aanu qornay oo martaa iska dhicinaya marka waxay u baahan yihiin keliya tababar ubaahiyiin lama heli karo dhalinyarada halkan ku yani aqoontiina waa leeyihiin raqam waaxid duruufihii oo wadana ku sugnaada ayagaa ku khabiirsan marka ka banaanka ka yimidna lama celinayo laakiin waxaa loo baahanya isagana marka hore inuu yimaado kabacdina uu si fiican u barto xaaladahaas haddii kale howlaha uu qabanayo waxay noqonaysaa howl oo america say ahayd iyo netherlands ay ahayd ma loo baahna taas aada u maadsan tahay guddoomiye su-aasha xaggayga ugu dambeysa inkastoo waktigii barnaamijka aan wax daqiiqado ku darsanay su-aasha xaggayga ugu dambeysa waxay noqonaysaa adiga guddoomiyaha baarlamaanka ah madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha marka aada hadlaysaan waxaa inta badan aada sheegtaan oo aada muujisaan in dowladda arrinta ay jirtay ilo aada ku guuleysateen oo dabcan in xalintii muranadii siyaasadeed ee madaxda dowladda markii ay isqabato dibadda lagu soo xalin jiray inaad ku guulaysateen muddada aad joogteen oo laga maarmay in dibad la aado oo la isku soo xaliyo ama madaxa loogu soo kala gar qaado hadda waxaa la gelayaa marxalad ka duwan marxaladihii hore marka aad eegto meesha loo socdo iyadoo uu sidoo kalena jiro cadaadis xagga beesha caalamka idinkaga imaanaya ma isleedahay waa laga yaabaa inay idinku adkaato xalka arrinta hadda soomaaliya ay wajahayso oo aada u baahataan faragelin dibadeed
dabciga baarlamaankana maaha muddadii aan soo hayna ma aha in maarata banaanka loo dhoofo oo xal banaanka laga raadiyo soomaaliya mashaakilkeeda soomaaliya xallin kartaa nuqta taasaan aaminsanahay taasi waa mid faragelina ma ogolaanayn waan la kulmaa safaaradaha waan arkaa dadka siyaasiyiinta ah wada shaqeyn waa naga dhexaysaa laakiin waxaan ku koobaa wada shaqayntooda in maarata xagga logisticada wixii maalgelin aan u baahno annaka aanan gaari karin inay kaabaan maaha inayna siiyaan inay kaabaan waxaan heli karna annaka aan gelino kabacdina ayna kaabaan mooyaane faragelinay siyaasada inta u leexi xaggaa u leexi ma yeelin infact waxaanba rabaa inaan fursaddan su-aasha aada weydiisay aan ka faa'iidaysto shacbiga soomaaliyeed waxaan rabnaa meel kastoo ay joogaan siiba gaar ahaan muwaatiniinta jamhuuriyadda inay nagu taageeraan in aan talinta sharciga waa socodsiino in aan nala soo faragelin ay baarlamaanka ku taageeraan baarlamaan kale ma lihidiin muwaatiniinay aan ka ahayn midka kale waxaan rabnaana waa baarlamaankii tobnaad inaan keenno si xor ah aan ku keenno yaan nala faragelini haddii faragelin aan diidna nagu taageera haddii aan sharciga aan martaa wadno oo aan martaa wadadii ficneed ku wadnana na taageera haddii aan wax naga tabanaysaana na soo waco oo na toosiya laakiin waxaan ka codsanayaa yaan laga haybadaysanin cid kasta ha madoowaado ha caddaado gebilkaaga ha ahaado si kale ha ahaado faragelin iyo kabeerid sharciga inaysan dhicin annakana agteena ma ka imaanayso wax ka wax ka hooseeyana naga filan maysaan insha allah allahu subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu towfiiq nawaafajiyo shacbigana waxaan ka codsanayaa inay noo soo duceeyaan oo nala kaa nala taageeraan in ilaahay nawaafajiyo sida soomaaliya u roon wanaaga guud ka jiro oo reerada rabbina ay ku jirto inaan nawaafajiyo ayaan ka codsanayaa meel kasta uu joogo muwaafi soomaaliyeed oo ka naxaya ummaddan iyo iyo iyo horumarka dalkan in martaa oo ducadays aanugu iloobin aan kulligeenina u wada duubanno inta yare horumar aan gaarnay inaysan naga burburin annakaa iska leh soomaaliyaanan nahay aan butuluqsanno aan si kale noqonno laakiin waxa aan goosanno waxayna ha ahaado wax oo bannaanka naloogu yeerinayo inuusan noqonin ayaan dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ka codsanayaa ka codsanayaa baarlamaankana ay ku taageeraan xukuumaddana ku taageeraan madaxweynaha ku taageeraan dadka gobollada ku taageeraan haddii tobtaas ay ku socdaan hala taageero hadday ka leexdan yihiinna ha laga joojiyo hala yidhahdo ka joog arrinta ha lagala taliyo aad iyo aad baad umahadsantahay aad aad umahadsan tahay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari dhismaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu ahaa oo marti noogu ahaa sidoadkan barnaamijka kulanka sidoadka ee telefishinka qaranka iyo raadiyo muqdisho waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta kala duwaneed ee qabsamidda barnaamijkan gacanta ka geysatay si gaar ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdixeer maareeye ee gaasimaha guud ee wasaaradda oo waqti ku bixiyey barnaamijkan qabsoomadiisa inta uu socday waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadkii soomaaliyeed ee naga soo wacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dadkii kale ee fariimaha inoo soo direen laakiin waktiga aan noo saamixin in ay fikradahooda helaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadweynihii isku howlay in barnaamijka ay naga qayb galaan laakiinse aan waqtiga iyo mkiidkuba u saamixin barnaamijka inta uu socday filim qaadayaasha waxa ay ahaayeen cabdulqaadir muxudiin zaag moha iyo macaani farsamada t v-ga waxa uu ahaa injineer fu-aad muxudiin waxaan sidoo kale u mahad celinaya macalin qays hurdaaya dhammaantiooda isku duwan inta aan barnaamijka lamida ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo